bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duuro wanaagsan kusoo dhawaada warka duhornimo idaacadda dalsan
golaha shacabka oo kulankii maanta ku ansixiyey xukuumadda cusub ee soomaaliya
qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada jowhar diyaarado dagaal oo saakay duqeeyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
tirimada fiica oo maanta ku dhacday xaafado ka tirsan magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug oo baaq u diray hay-adaha caalamiga ah abaaraha ka jira galmudug awgeed akhbaaraadka caalamkana xiisadii u dhexaysay taiwan ee shiilaha oo sii kordhaysa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo axad ah taariikhdana ay ku beegan tahay toddobada bish sideedaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka haatanna waa u diyaargaroowa warkii duhurnimo oo dhammaystiran
golaha shacabka ah ee baarlamaanka ee soomaaliya ayaa kulanka maanta ay ku yeesheen xaruntooda villa hargeysa waxay ku ansixiyeen xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdibarre cabdinaasir caddaale ayaa warkan faahfaahinaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta iyo kulan ay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ku yeesheen waxay ku ansixiyeen golaha wasiirada cusub oo maalmo ka hor uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare inta aan la ansixin golaha wasiirada ayaa waxaa kulanka golaha hareeyey buuq iyo fowdo ay sameeyeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka kuwaasi oo diindanayay in la ansixiyo xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo dhisay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare intaas kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa qaab gacantaag ah waxa ay golaha wasiirada cusub ku ansixiyeen iyadoona laba boqol labaatan iyo sagaal xildhibaan ay siiyeen codka kalsoonida halka toddoba xildhibaanna ay diideen hal mudane oo keliya ayaana ka aamusay gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaana uu shaaciyey in ay ansax tahay waa in golaha wasiirada la meel mariyey intaa kadibna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka hadlay isagoo xildhibaanada u mahad celiyey waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idiin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran waxaa ilaahay mahaddiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayada iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii ilaah idhaahdo waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doonno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya sidii aan amniga wax uga qaban lahayn iyo sidii aan ku fulin lahayn brogaraamkaas ballaaran ee idin hor yaalla innaga oo wada soconna wada shaqaynna is-aaminsan isla xisaabtamayna si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha aynu hor taagan oo dhan waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan oggolaadno inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka
qarax khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jowhar waryaheena mahadka waaralo ku sugan magaaladaasi ayaa nooga warbixiyey qaabka qaraxaasi uu u dhacayay khasaarihii aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha warbaahinta dalsan aad baan idin salaamayaa intaas kadib runaantii qaraxa waxa uu ahaa gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo la dhigay goob dadku ay ku shaaxaan oo loo yaqaano toddobada geed oo caan ka ah magaalada jowhar waana meel inta badan dadka ay isugu yimaadaan xiliyada duhuradii oo kale gaariga qaraxa laga soo buuxiyey ayaa goobta lasoo dhigay lama ammaanka ayaana ka warhelay oo gaariga goor horaa laga shakiyey markii ciidamada booliiska meeshii ay tageenna waxa ay xireen wadadii dadkii goobta ka agdhowaana waa laga kaxiyey laakiin inkasta meesha waxay ahayd meel wada ah gaariga naftiidu qarxay xareerihii dadka ku sugnaa oo waxa uu geystay khasaare toddoba ruux oo dhaawac ah oo ay ku jiraan laba anug oo iskuulley ah iyo laba haween ah iyo inta kale oo isugu jira ciidamo iyo dad shacaba qaraxa ma geystay khasaare kale oo dhimasho ama burbur hanteedeed
khasaare dhimasho ah ma jiro laakiin khasaare dhaawacyo ah ayuu qaraca geystay maanta badan ruux ayaa ku waxyeelooday oo ay ku jiraan caruur iyo haween haye burburka hantiyadeed ee goobta ka dhacay bal inooga waran Een, goobtu waxay iska ahayd goob lagu shaaxo oo bannaan Een, dadku way imaan jireen dadka shaaxa kariyana quraastooda ayay keensan jireen hadda dhismasa dhismo burbur uu gaaray ma jirin waxa ay ahayd meeshu meel bannaan waana toddoba iyo tobankii bishii dhammaatay qarashii jawaar ka dhacay
waa hagaag degaano ka tirsan gobolka hiiraan wararka ka imaanaya ayaa waxay sheegeen in duqeymo ay ka geysteen diyaarada dagaal waryaheena jula shaakir ayaa warkan faahfaahinaya wararka aan ka helayno deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi saaka ee ka dhacday duqeyn diyaaradeed oo geysatay khasaare kala duwan duqeynta diyaaradeed ayaa si gaara uga dhacday buurta surtaag oo ku aadan deegaanka bacda iyo goobo kale oo ay fariisimo ku lahaayeen xubno ka tirsan al-shabaab waxaana duqeynta geysatay khas- diyaaradaha ama diyaarad jooga hoose ku socotay qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in diyaaradaha ay duqeynta la beegsadeen fariisimo dhowr ah islamarkaana weli lama- weli islamarkaana la maqlayay jugta qaraxyada madaafiicdu ay tuurayeen diyaaradaha etoobiya ee duqeymaha geysanayay dadka deegaanka ayaa ku waramay inay dareemayaan cabsi xoogan oo la xiriirta duqeynta ka socota ama ka dhacdayba deegaano hoostaga degmada matabaan iyagoona intaasi kusii daray in diyaaradaha duqeynta waday ay ku socdaan joog hoose oo guuxooda la maqlayo ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay duqeynta mana jiro wax wara oo kasoo baxay dowladda ethoobiya oo ku aadan duqeynta saaka ee ka dhacday degmada matabaan ee gobolka hiiraan al-shabaab iyo ciidanka dowlad deegaanka soomaalida ayaana waxaa maalmihii ugu dambeeyey dhex marayay dagaal khasaaro badan dhaliyey oo soo kala gaaray labada dhinac
madaxweynaha maamulka galmudug qoorqoor ayaa waxaa hay-adaha caalamiga ah uu u diray baaq kadib abaaraha ka jira galmudug warkan waxaa eegaya waryaheena salebaan alcadaala
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi gaariye qoorqoor ayaa sheegay in abaarta ka jirta dadka ay saame- dalka ay saameysay dadka iyo dunyada ku nool deegaanada galmudug islamarkaana si weyn looga dareemay halkaasi madaxweynaha galmudug axmed cabdi gaariye qoorqoor oo hadal ka jeedinayay shir looga hadlayay abaaraha oo ka qabsoomay magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in deegaanada galmudug ay ku sugan yihiin dad guryahooda uga soo barakacay abaarta balse dadka reer galmudug ay yihiin kuwa ugu badan oo ay saameysay abaarta waxa uu ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah ganacsatada soomaaliyeed iyo cid kasta oo waxhaysataa inay usoo gurmadaan dadka ay abaartu saameysay ee ku nool deegaanada maamulka galmudug shalay waxaa deegaano ka tirsan galmudug booqday ergey gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isaga oo booqday xerooyin ay ku nool yihiin dadka ay abaaruhu saameeyeen
dadku runtii dadka aan reer galmudug oo dad eh, karti badan oo adkaysi badan iyagoo cadowgaas ay dhibaatadaas ku hayaan bay haddana inta badan goobahoodii iyo deegaanadoodii ay weerarayeen bay joogaanoo ku sal adeygaanoo waxbarashadoodii iyo nolosha waxa ay duruuf kasta ku jireen bay ku sugan yihiin taasna dhiirigelin mudanta maahana in lasoo fududeeyo iyo in lasoo eh, la yidhahdo ka soo baxa sax maaha marka xaaladahaas oo dhan waxaan uga uga duwannahay dhanaa reer galmudug deegaano badan oo soomaaliya ka mid ah. waa kaga duwan oo dadku dee dhaqamo iyo sida cabdiraxmaan u sheegtay dabeecado kala duwan bay leeyihiin oo aanay eh, ay ku kala duwan yihiin Een, intaas waxaa waxaa dheer dadka reer galmudug waa iscaawiyaan dadka weliba waxbixinta iyo ku fiican Eh, waxaan rabnaa intii waxhaysata inaan ka codsanno sidii haddaba laku baraarujiyey culimmadu ay baraarujiyeen waxa kaliya ood hubto inay kaa horeeyaan waa waxaad la baxdo walaalkaa dhibaataysan oo aan maantay eh, ama qado helin ama casho helin ama nolol helin iyo adigu inaad maal si kordhi is leedahay na aaday u kala duwan yihiin ee adduunyadeennada iyo aakhiradeennadana ay dhibaato ugu tahay sidaas darteed walaal kasta oo waxhaysta waxaan leenahay walaalkaa kale caawi si guudna u caawi si gooni gooniya iyo qaraabadooda iyo ehelnimadana u u kurgala oo nin walba dadka wada wada qaraabe dal
tiro fiica ayaa la sheegay maanta inay kusoo dhaceen xaafado ka tirsan magaalada muqdisho madaafiicdan oo ahaa nooca hoobiyaasha ayaa waxay kusoo dhaceen xaafado ka tirsan degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ilaa hadda ma jiraan khasaaro rasmi ah oo kasoo gaaray goobihii ay kusoo dhaceen laakiin waxaa la sheegaya inay jiraan dhaawacay soo gaaray goobaha ay kusoo dhaceen hoobiyaashan dadka ayaa loola cararay isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho hoobiyaashan ay waxay kusoo beegmeen xilli golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ka socdeen ansixinta xukuumadda ah cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaa sii koray xisadii u dhexaysay china iyo taiwan iyadoo dowladda dalka taiwan ay ku eedeysay dowladda dalka shiinaha inay kusoo xadgudubtay biyaha dalkeeda diyaaradaha dagaalka ah oo aanoon ka yarayn ku dhowaad labaatan oo kuwa qumaatiga u kacay weliba kuwa migaga taangiyo sidoo kale aan iraade maraakiibta ah kuwa dagaalka ayay dowladda dalka shiina ay ka gudbisay xadka ay wada wadaagaan labada dhinac waxaana dowladda taiwan ay sheegteen cabsi badan ay ka qabto in diyaaradaha ay weliba maraakiibta duqeeyaan qeybo ka mid ah jasiiradda taiwan warkii duhurme idaacadda dalsanna waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel